warahmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastaa joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sac raadiha dalkan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo demdemtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo isniina taarikhdan waxay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha februaayo sanadka laba kun laba iyo labaatan qodobada ugu waaweyn caawa barnaamijka wareegan kusoo qaadan doonan waxaa qayb ka noqon doona ra-isul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa markaasi magacaabay guddi soo baaraya ama soo qiimeynaya xaaladda deegaanka ama deegaan doorashada labaad ee maamulka jubbaland ee garbahaarey xilli cabashooyin waaweyn ay ka yimaadeen guddiyo ka kooban xafiiska wasaaraha iyo madaxweynaha maamulka jubbaland dhinacyada ka socda ama xubno ka socdo ayuu wasaaraha magacaabay ayagoo markaasi garbahaarey maalmaha soo socda halka ay tegi doonaan xaaladana ay kasoo warbixin doonaan muddo todoba maalmood ku sugan wararka ugu dambeeyaan soo gubi doona xilli maanta deegaano ka tirsan gobolka gadanaha ay ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe iyo kenya eedeymo ay u jeedeen shacabka beled xaawo ku nool waa soo gubi doonaa saaxiiba qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona oo caawa ad maqli doontaan guddiga doorashada maamulka galmudug ayaa shaaciyay jadwalka lix ka mid ah kuraasta deegaan doorashadaadu tahay magaalada gaalkacyo oo xarunta gobolka ah mudug sidoo kale waxaan idiin soo gudbi doonaa maamulka degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa xaqiijiyey in afar ruux ay ku geeriyoodeen ama ay u geeriyoodeen xanuunka shibanbiyoodka oo ka dilaacay degmadaasi mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe mas-uuliyiinta maamulka oo arrimahaasi ka faahfaahinaya ayaan soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan oo barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa gudoomiyaha arrimaha siyaasadda amniga iyo nabadgelyada ee midooda afrika oo maanta saxaafadda kula hadlay muqdisho ayaa shaaciyey in kowda bishan soo socotay abriil uu howlgal cusub ka shaqo bilaabi doono soomaaliya howlgalkii midooda afrika miyaa la bedelay amisom waan idiin soo gubi doonaa saaxiibyaal sidoo kale waxaad maqli doontaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa sheegay in la joogteyn doono tababarada la siinayo shaqaalaha ka shaqeeya hay-adaha garsoorka dalka waxaa kaloo aan idiin soo gubi doonaa kulan duco iyo barudiiq muqdisho loogu sameynayay allah u naxariistee faarax waacees duuleh oo ka mid ahaa aasaasayaasha ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaana ka qayb galay madax hore ee dalka iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya qodobadaasi wixii soo kale ad maqli doontaan oo qayb ka ah taliyaha ciidanka dhulka ee soomaaliya oo maanta muqdisho kusoo dhaweeyay codba ka tirsan kumaandooska golgol oo tababar kusoo qaada dalka turkiga axmed cali maxamed axmed jaadi ayaa farsameynaya kusoo dhawaada markale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagaa issuullaynay ajnabi uma dacwooneen hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo dii
abi wanaagsan saxibyaal barnaamijka wareega ayaanu gudagelinaa qodobada aad soo maqasheen ayaanu ku bilaabaynaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay guddi soo qiimeynaya xaaladda deegaan doorashada labaad ee maamulka jubbaland ee garbahaarey guddiga la magacaabay ayaa iskugu kala markaasi ka kala socdaa xafiiska ra-iisul wasaaraha ee guddiga doorashada heer federaal iyo xubno ka mid ah guddiga doorashada maamulka jubbaland waxaana guddigani ay warbixin ay kusoo gudbin doonaan muddo toddoba maalmood ah xaaladda deegaan doorashada labaad ee maamulka jubbaland ee garbaharey hadday macquul tahay in doorashada halkaasi lagu qabto iyo haddii markaasi aysan macquul lahayn xaalado amni iyo xaalado dhaqaale iyo wax walba oo halkaa ka jira ayay markaasi soo indheendheen doonaan muddo todoba maalin ku siman kadibna warbixin ayuu usoo gudi doonaa ama ay kusoo celin doonaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble si markaasi go-aan looga qaato haddii markaasi lagu qabanayo doorashada iyo haddii markaasi loo wareejin doonaba ama markaasi loo wareejin kara deegaanada kale ama kismaayo ama deegaanada kale ee maamulka jubbaland ka tirsan dhinaca kale beled xaawo waxaa maanta ka dhacay banaanbax markaasi looga soo horjeedo maamulka galmudoobe wararka aan ka helino gobolka gedo gaar ahaan magaalada madaxaawo iyo gudbeeraadka bandheere ayaa ku warmaya in banaanbax xoogan uu maanta halkaasi ka dhacay dadka banaanbaxa dhigya ayaa isugu jira qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada waxaana la sheegay in ay ka camiriyeen dowladda kenya oo sida ay sheegeenba faragelin ay ku hayso arrimaha doorashooyinka deegaanada maamulkaasi warbaahinta qaarkood waxa ay la hadleen ay sheegeen in markaasi aysan aqbalin faragelinta dowladda kenya ee arrimaha doorashooyinka gaaraan deegaanka ama degmada garbaharey iyona sidoo kale baaq u diray mas-uuliyiinta ugu saraysa dowladda federaalk ee soomaaliya xaafadaha iyo waddooyinka waaweyn ee magaalada beled xaawo ayaa lagu arkayay dad shacab ah oo markaasi dhegya banaanbaxaasi sidoo kalena wata boorar iyo halkudhigyo ay sheegeen in ay kaga soo horjeedaan faragelinta lagu hayo arrimaha doorashooyinka waxaana markaasi xaaladan ay ugu sii daraysaa dibadbaxyada suurtagalnimada in markaasi deegaan doorashada labaad ee maamulka jubbaland gaar ahaan magaaladaasi garbaharey in doorashada lagu qabto kuraasa halkaa taala lixii tobankaasi kursina oo si weyn isha loogu wada hayo siyaasiyiinta daneyna sida gaara madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo tan iyo markii heshiiskii todoba iyo tobanka sebtembar la seexana si weyn uga soo horjeeda in waxkabadal lagu sameeyo isla markaana raaco maadaama hadda deegaan doorashada labaad ee magaalooyinka beled xaaraade gaalkacyo oo la shaaciyey kuraasteeda halka baraaba la soo gabagabeeyey beladweyne sidoo kaleente waasaasana la shaaciyey kuraastii ugu horeysay oo markaasi laba maalmood lagu soo gabagabeyn doono xaaladaha doorashooyinka ayaana meel asaasi mariya shan iyo tobanka maarso ayaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo maadaama dhinacyada ay ku heshiiyeen mar kale in doorashada wakhtigaasi lagu soo gabagabeeyo maadaama kolkii hore shan iyo labaatanka februaayo ay suuragal weysay caqabadooyin waaweyn ay jireen qabii hore barnaamijka wareegaaad degeysanaysaan dalkan muqdis somalia ad nagala socotaan qodobadii aad soo maqasheen ayaan kusii soconaynaahe haddii aan adno markaan waxaa markaasi maanta magaalada muqdisho lagu soo dhaweeyey cutubyo ka tirsan kumaandooska gorgor ee tababara kusooqa dalka turkiga taliyaha ciidanka dhulka ee soomaaliya janaal maxamed taliir biix ayaana muqdisho kusoo dhibiyay isaguna kula dardaarmay in ay markaasi ay noqdaan uwa ka shaqeeya midnimada iyo sidoo kalentay oo markaa feejignaan dheeriya ka qaba in markaasi ay ama ay ka taxdiraan wararada kaga imaanaya al-soo wuxuu si oo kale uu sheegay taliye jenaraal maxamed tahliil biixi taliyaha ciidamada lugta ee soomaaliya in al-shabaab markaasi ay sii yaraanayaan awoodooda maadaama uu sheegay in ciidamada ay feejignaan dheeriya ay muujinayaan al-soo hadalku dhigay qodobbo kale ayaa inoo soo socda barnaamijkiina hordhiciisa aad kusoo maqasheene guddiga doorashada maamulka galmudug ayaa heshaaciyey jadwalka lix ka mida kuraasta deegaan doorashadadu tahay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaana jadwalkaas maamulka ay sheegeen in doorashadu la qaban doono sida ugu dhaqsaha badan islamarkaana ay musharaxiinta doonaysa laga doonaya musharaxiinta kuraasta u taasamaysana in ay soo diiwaangeliyaan haddii aan eegno kuraasta markaasi la shaaciyey ee maamulka jubbal markaasaan raadire galmudug kuraas deegaan doorashada labaad ee gaalkacyo ee waxay kaliyihiin kursiga hob ibir ibir hal hob ibir saddex iyo toban hob ibir toddoba-iyo toban sidoo kalete hob labaatan hob lixdan iyo sidoo kalete hob boqol iyo kow waxaana laba ka mid ay yihiin dumar oo qoonta dumarka ayaana loo xilay waa saddex ka mid ayaa dumar ah oo kuraastaasi ah waxayna keliyiin kursi ugu horreey ahaa hob ibir ibir hal waa qodo dumar iyo sidoo kalete hob lixdan iyo hob boqol iyo kow oo markaasi qodo dumar ah waxaana markaasi qabashada doorashadaas ay dhici doontaa shanta maarso laba kun laba iyo labaatan waa bisha maalinta birita ah ee kow ee tahay dhinaca kale haddii aan kusii socno guddiga hirgelinta doorashooyinka esiid ee koonfur galbeed ayaa dhankooda shaaciyay magacyada odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee soo xilaya lix kursi oo deegaan doorashadu tahay garada beedhabo odayaashan ayaana markaasi kuraas la shaaciyey markaa ka shaqeyn doona soo xilistooda iyo in markaas ay sida ugu dhaqsaha badan ay ugu soo shaqeeyaan waxaa dhinaca kale markaasi aan eegaynaa saaxiibayaal gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka galyaqaan baashin yuusuf axmed ayaa waxa uu sheegay in la joogteyn doono tababarada la siinayo shaqaalaha ka shaqeeya hay-adaha garsoorka dalka kulan maanta muqdisho loo qabtay oo markaasi tababar loogu furayay hay-adaha markaasi garsoorka isagoona markaa sheegay in muhiim ay tahay joogteynta tababarada la siinayo shaqaalaha markaasi ka shaqeeya hay-adaha garsoorka si markaa dalka uu markaa u noqdo ama u helo garsooryaal dhalinyaro ah oo markaa shaqadii loo egmadana si feerah ama si markaasi loogu talagalay ay ugu soo baxaan waa kan baashiiis axmed gudoomiyaha maxkamadda sare oo arrimahaasi ka hadlaya maadaama xilligii jiilaalka ee qorxeedkoo lagu tababar loogu talagalay kaaliyayaasha kala duwan ee maxkamadda sare ee dalka iyo maxkamadaha darajada koowaad iyo labaad ee gobolka banaadir kaaliyaashaas oo ka kooban afartan kaaliye halkan lagu tababari doono muddo labaatan maalmooda sida la sheegay kaaliyaashu waxay qayb aad iyo aada u muhiima ka yihiin garsoorka cadaaladda maxkamadaha maxkamad marka laga hadlayo saddex qof ayaa tiir dhexaad ama urudhexaad u ah waa garsoore kaaliye iyo gaadhsiiye saddexdaasi qof midna midka kale kama muhiimad yara muhiimadda uu garsooruhu u leeyahay maxkamadda muhiimadda uu leeyahay cadaaladda muhiimadda uu leeyahay adeeg bixinta mid la mida ama mararka qaar kaba sii muhiimsan ayuu kaaliyuhuna u leeyahay maxkamadda waa biriijka ama sallaanka u dhexeeya garsooraha iyo qofka ama dhinacyada loo adeegayo waa qofka xidhiidhiya maxkamadda iyo bulshada waa meesha laga dheehan karo sawirka ay maxkamaddu leedahay waa meesha wanaaggeeda iyo xumaanteedu intaba uu ka soo bixi karo haddii markaa kaaliyuhu uu yahay qof hufan qof xirfad leh qof alla ka cabsi leh qof shaqadiisa yaqaana qof waajibkiisa sidiisa u guta waxaa hubaal ah maxkamaddaasi sawirka laga qaadanayo kalsoonida bulshada ku qabayso adeega ay qabanayso xukunada soo baxaya intuba inay noqonayaan kuwo waxtar ummadda u leh marka kaaliyuhu muhiimadda intaa leeg ayuu u leeyahay maxkamadda taas annagoo maanka ku hayna oo muhiimadda aada leediin yaqiinsan ayaa waxaa lagama maarmaan noqotay si sifooyinka aada u yeelataan in laydinku kaalmeeyo in xirfaddiina kor loo qaado waa ku kalsoonahay aqoontiinna runtiina waa idinku bogaadinaynaa muddadii aada joogteen isbeddelka aada muujiseen waxaanu aaminsannay inay taas idofur u ahayd xanaankii hufnaa aad ku timaadeen markaa si taas loo sii xoojiyo adeega bulshada loo qabanayo loo sii qurxiyo laydinku fudeeyo waajibaadkaa gudashadiisa ayaa waxaa loo hindisay oo loo qorsheeyey qabashada tababarkan aynu maanta halkan u wada joogno idinkana markaas waxaa laydinka rabaa sidaa la sheegay tababarkaas oo uu garsoorku bixinayo maxadka tababarka garsoorka iyo maxkamadda sare dadka tababarka bixinaya inay yihiin tababarayaashii loo tababaray inay macallimiin ka noqdaan maxadka tababarka garsoorka oo runtiisaynu marar badan sheegnay inay garsoorka u socdo isku fillaansho inuu tababaradiisa iyo hawshiisa iyo waxbarashadiisa isaga uu ku fillaado inaad sida ugu habboon uga faa'iidaysataan muddada labaatanka maalmooda mawaadiic kala duwan ayaa laydinku tababari doonaa oo ka soo bilaabmaysa shaqada kaaliyaha galfurista maxdar qoridda qawaaniinta habqoraalka af soomaaliga ilaalinta iyo kaydinta faylalka iyo shuruucda kale ee dalka ee muhiimka waa shaqadiinna iyo xilgudashadiinna muddada markaa uu tababarkaasi socdo waxaa laydinka rabaa dhowr arrimood arrinta koowaad waxa weeye horta marka hore maskaxdaada iyo qalbigaaga oo aan qaybsanayn inaad ku tala gasho labaatankaa maalmood inaad sida ugu fiican uga faa'iidaysato oo aad yacni u soo diyaargarowdo mar labaad waxaa lagaa rabaa inaad ilaaliso wakhtiga tababarka waad dareemi karaynaa gelinka hore waxaad soo qabanaysaa shaqadii gelinkii dambena waxaa loogu talagalay inaad tababarkii qaadato markaa si diyaargarowga aan sheegay lagaaga arko waxaa lagaa rabaa wakhtiga inaad u dhowrto sida loogu talagalay sekonku inuu micno ku yeesho daqiiqaddu inay micno ku yeelato saacaddu inay micno kasii weyn ay ku yeelato waxaa lagaa rabaa casharada laguu diro iyo wax halkan lagaaga diro inaad sida ugu habboon u soo qabato waxaa lagaa doonayaa tababarku ma aha cashar uu macallinka oo keliya tiiyo afka kuu gelinayo laakiin waxaa weeye mid la rabo inay noqoto mid laga wada qayb qaato oo aad qayb ka noqoto waxaa lagaa rabaa markaas sida ugu fiican ugu firfircoon inaad uga qayb qaadato casharada halkan laga bixinayo waayo waxaa ugu dambayn jiri doonaa qiimayn lagugu qiimaynayo shaqadaadu halkii ay taagnayd iyo waxa isbedelay waxaa laydinla wadaagi doonaa maxdarra aad qorteen si bal aad uga soo saartaan qaladaadka ku jira waxaa laydin diri doonaa kuwo kaloo aad qorta qortaan waxaa la isbarbar dhigi doonaa markaas labadaa isbeddelka dhacay tababarka markii aad qaadateen qiimayn imtixaanina waad jiri doontaa tababarku markuu dhammaadana shaqada waa laydinku sii qiimayn doonaa maxaa iska bedelay shaqadii aad qaban jirteen iyo qaabkaad u qaban jirteen iyo hadda markii aad tababarka qaadateen sida aad u qabanaysaan tababarku marka uu dhammaado markaas waxaa iyadana laydinka rabaa xirfaddii iyo aqoontii iyo waayo aragnimadii aad halkan ka hesheen ay tababarayaashu idin bareen ee dhexdiinna aad ka hesheen inaad ku dabaqdaan shaqadii waayo ujeedka loo socdaa waxa weeye macnaheedu ma aha in la yidhahdo inaad tababar qaadataan laakiin waxa weeye tababarka aad qaadateen inuu wax ka bedelo habdhaqankiinnii iyo habkii shaqada aad u qabanayseen intaa inuu yacni sii wanaajiyo oo kor u sii qaado tababaraduna insha allahu tacaala mar kastoo la awoodo waxaa laga shaqayn doonaa tababaro joogtaa in laydin siiyo tababarkaa markaad qaadataan markaa waxaa kaloo laydinka rabaa inaydaan ku koobnaan tababarka laydin siiyo qofku aqoontiisa si shaksiya inuu usoo dhiso siduu guddoomiyaha maxkamadda rafcaan gobolka banaadir sheegay ma aha inaad ku qanacdo inaad kaaliye ahaato laakiin waa inaad ka shaqayso inaad garsoore iyo xeraaliye aad noqon karta berri haddii aanad haysan shahaado jaamacadeed oo sharci waxaa lagaa rabaa intaad shaqada haysato gelinka dambena inaad barato marka nafiyiina dhisa xirfadiina xoojiya shaqada aad u haysana wanaajiya waayo adduunyada iyo aakhiraba waa laydinkula xisaabtamaya adduunyadana waa laydinkula xisaabtami oo dee madaxdii iyo bulshadii iyo ummadda u shaqaynayseen baa idinkula xisaabtami aakhirana xisaab ka weyn baa taalla oo shaqo kasta oo kale aad qabatay waa lagu weydiin doonaa sida aad u qabatay waxaa kaloon rabaa maadaamu aad tihiin albaabkii maxkamadaha laga soo gelayay inay sasaartaan mas-uuliyadda dhowrista xushmadda iyo sharafka iyo karaamada maxkamadaha iyo garsoorka inaad ka fogaataan wax kasta oo sumcaddaas waxu dhimaya inaad iska dhowrtaan wax kasta oo kalsoonida garsoorka lagu qaba dhaawacaya waxyaabahaas waxaa ka mid ah horta marka koowaad qofku uu soo galo maxkamaddu kaaliyaha u yimaado waa inuu ku qanaco inuu soo galay meel cadaalada taalo muuqaalkaagu waa inuu ka turjumayo meesha aad joogto marka koowaad tallaabo kale intaanad qaada labiskaaga habdhaqankaaga hadalkaaga dhammaan waxaasoo dhammi waa inay ka turjumayaan meesha aad joogtiyo maxkamadda qofkii markaa marka uu dareenka noocaasa kaa qaato waxaa maskaxdiisa kusoo dhacaysa meesha noocan cadaaladu waad ka heli kartaa laakiin taa bedelkeeda hadduu kaa arko waxaa laga yaabaa isagoo cadaalad heli lahaa laakiin qalbigiisa inuu geliyo war meesha qofkani fadhiyo meel cadaalad laga heli kara maayo ama iskaga carar ama isagoo niyad samayn waa hawshaa gol waxa iyaguna lagama maarmaana habdhaqankaaga kale waxaa lagama maarmaana inaad ka dheeraato eexda waxaa lagama maarmaana inaad ka dheeraato waxa loo yaqaano musuqmaasuq oo cudurka ugu weyn ee dalku dhacaa waxaa lagaa rabaa inaad dhowrto xogta meesha aad joogtiyo garsoor oo hadba heerka ay gaadhsiisan tahay inaad la wadaagto oo keliya inaad la wadaagto arrimaha haddii lagaa helo waxa ubaalaa adiguna micnaad yeelan meesha aad joogtaana micnaad yeelan dhammaanteenna meeshan waxa weeye meel aynu wada leenahay oo ummadda soomaaliyeed leedahay oo ummadda loogu adeegayo oo aanu qofna gaaru lahayn waa doonaynu wada saarannahay haddii mid ka mid uu xun yahay qof inaga midi runtii waxa weeye waa wax badan badan badan baa inaga kharimaya marka waxaan idinka rajaynayaa insha allahu tacaala inaad tababarkana ka faa'iidaysataan xilkaana isa saartaan shaqadiinana hadhow ku dabaqdaan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa dhammaanteen nooga rajaynaynaa inuu inoo fududeeyo howlaha baaxadda weyn aynu qaranka ugu idmanahay tababarkeenna waa inoo furan yahay
barnaamijka horeega wararka afar labaatanka saaraadee hadalsana magaalada muqdisho ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal maamulka degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa xaqiijiyey geerida afar ruux oo markaasi u geeriyooday xanuunka shuurjoodka oo ka dilaacay deegaanada hoostaga maamulkaas ee hirshabeelle gudoomiyaha degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey isagoo markaasi ka warbixiyey xaaladaha dadka hadda ay ku sugan yihiin maadaama xilligii jiidaalka ee qorxeedka lagu jiro oo ma aragtay baahida ay taan ay tahay xilligii ma aragtay bakteriga oo koleeraha ama shubanka uu dilaacayo ay tahay intaasna waxaa ku sii dheer waliba webigii oo biyiriyo eber ah oo wax la yidhaaho cusbo ay taabatay oo xataa ma aragtay bini-aadanaha iska dhaafa xoolaha hadday isticmaalaan oy cabaan ku yaro xanuunsanayaan haddase waxaa xaqiiqda aa laga hayaa afarta xaafadood xaafad ka mid ah xaafadda kacaanka la yidhaaho inuu isbuucii lasoo dhaafay saddex ay ku geeriyootay laba caruur ah iyo oday daraad oo bisha lix iyo labaatanka aheedne oday daacuun lagala soo cararay suumbiyuudka oo degmada jawhar la keenay odaygiina maqribkii kale inuu ku dhintay oo shalay lagu aasay degmada jawhar kalka waxa waaye mahaday dhibaatada soomaali weynaaskana sameeya baste asaga waxaas qabaa dhibaato u gaar ah weligeed ma aragti degmadii ugu yareed waaye oo ma aragti yabadhaalka aheyd degmooyinka soomaaliya iidaa u dambaysay karka daryeel dowladnimo iyo maamulnimo iyo ma aragti masaacido ama kaalmo oo hay-ada caalamiga ah oy gacan ka geysteen ma jiraan waxaase hadda oogu tana midda taagan ay tahay iyadoo afar sano oo biyo go-doomiyeenoo cariiri ku jirtay dhib badanna laga maray waxaa dhacday inaa hadda ay u ildaran yihiin bulshaweynta mahaday iyo afarta iyo kowda tuulo oo mahoostimaada degmada mahadeey koleerihiioo wada jiro haddii mar afartii xaafadood xaafad ka mid oo ma aragtay koleerihii lagu arkay xaqiiqda waxa waaye monga ma aragtay under analysation la sameeyo ama ma aragtay sadaashan guud oo laga fiiriyo afarta xaafadood oo kaleentana inay nabad qabin oo bahalkii jiro tuulooyinkana aw ka jiro kuleelisaa lagu jiraa ka hortaga ay u baahayeen marna waxaa laga isticmaalaa benhaarsiya bahasha la leeyahay kaadi dhiigta iyo balaayadaasaa dilaac waa waktiga roobaadka iyo webiga ay isqabtaan markaana waxaa la ma aragtay dhibaatada ay ka taagan tahay bakteriga la leeyahay ma aragtay koleeraha la leeyahay oo shumbiyoodka ah aadaad u mahadsantihiin kalka waana iga codsi waana iga soo jeedin dowlada hay-adaha oo shaqada kuleh caafimaadka oo siiba wasaaradda beeraha iyoonta wasaarada caafimaadka dhinaca webigana xoogga inay saaraan dhinaca caafimaadka iyo daryeelka bulshadana inay wasaarada caafimaadka xoogga saarto iyadoo u marayso hay-adaha caalamiga ah w b iyo faw iyo wixii la raaco aadaa u mahadsantihiin
halkan soo fadhiiso marxaba igahoo farxadaada
caraf badanaa saabuunta white balance saabuunka weyn friid wasaqda jirka way ka dhammaysaa war fiican dheh qubayska kadib korkaaga qurux friid waa saabuun caan ka ah dunida friid marka aad white balance ku qubaysato ku maydhato wuxuu jirkaagu dareemayaa raaxan nadaafadeed friid midabkaagu wuu ifayaa war fiican dheh white balance saabuun iga dheh iska keen heekaartoomo friid dhaldhalaalkii nadaafadda waan jecelahay friid saabuunta white balance yaan gurigeenna laga waayin war fiican dheh fariidaa tahay saabuunta white balancena waa mid kaloy kuu keentay shirkadda sagal fariid waxaad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow war fiican dheh ama shirkadda sagal wholesalaris oo xarumo ku leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro qaybta sarifka ama wac nambarka gaaban ee
shirkadda sagal tayadu waa muhiim fariin muhiima waa faallada iyo faaqidaada shirkadda sagal holselaris
shirkadda sagal wholesalaris waa shirkad ka tilmaaman shirkadaha ganacsi ee dalkeenna ujeedada ugu weyn ee shirkadda sagalna waa in qofka soomaaliga helo badeeca u qalanta oo taya leh shirkadda sagal wholesalaris agabyada ganacsi ay dalka keenaan inay yihiin kuwa tayo wanaagsan leh lana hubiyo waxtarkooda waxaa u qiray macaamiisha isticmaasha badeecooyinka shirkadda shirkadda sagal wholesalaris waxay had iyo jeer ku dadaalaan gaarsiinta shacabkeenna agab waxtar iyo faa'iido u leh waxaanay shirkadda sagal wholesalaris meesha ka saareen baahidii loo qabay agab tayo fiican leh shirkadda sagal waxa aad ka helaysaa saabuunta iyo oomada caanka ah ee b ee looga haray nadaafadda dharka iyo jirkaba shaambadii timaha ee shine anglow firdhi malaasta oo hadda lagu soo kordhiyey noocyo hal liitar iyo nus liitar ah indoomiye dhadhan macaana cabitaankii qarnigan ee maamiyo isku filan iga dheh saabuunta white balancy iyo qaar kaloo badan dhammaan agabyada sagal wholesalaris waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama isla shirkadda sagal oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro sarafyaraha ama wac nambarka gaaban ee
shirkadda sagal tayadu waa muhiim
iishub maamiyo macaan badana u mac cabitaanadan arkay waa cabitaan budo ah oo aad khasanayso weliba waa ku qaso laba liitar oo biyo ah maamiyo mwah! sokortiisana wuu wataa sidaas ayaa isku filan loogu bixiye cabitaanka maamiyo horta maxaad ku dooratay dhadhan macaan isku dheelitiran carrab kuna jeclaado shib iska dheh weliba ku darsoo maamiyo da' gaara ma leh qof yar iyo qof weyn wuu ka dhexeeyaa waadna dhihi kartaa isku filan shib iska dheh maamiyo qof helaa cabitaan helay shib iska dheh waana mid kale oo ay kuu keentay shirkadda sagal shib iska dheh waxaad ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo kugu dhow ama ugu hagaag shirkadda sagal wholesalaris oo xaruumo ku kala leh bakaaro qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro agagaarka sarfiiraha ama waac lambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim
ebi dhexe barnaamijka hawreeyga wararka afar labaatanka sac raadi hadalsan ee magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal markaana haddii aanu eegno gudoomiyaha arrimaha siyaasadda amniga iyo nabadgelyada ee midooda afrika minjire hebon rooli adoye oo maanta saxaafadda kula hadlay muqdisho ayaa shaacin kuwada bisha abriil uu howlgal cusub ka shaqo bilaabi doono soomaaliya qorshahan ayaaba in muddaaba la soo waday sidii markaasi magaca howlgalka midooda afrika ee amisom loo bedeli lahaa islamarkaana magac kale iyo howlgal kale dhinacyadu markaas ay bilaabi lahaayeen dowladda federaalk ee soomaaliyana ee markaasi ay qayb ay ka ahaato ama goobjoog ay ka ahaataba kulmo kala duwan ayuu ula qaatay markaa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha arrimaha markaasi siyaasadda amniga iyo nabadgelyada midooda afrika danjirahe bankoli adoye ayaa waxa uu markaas shirkiisa jiraayad maanta kula hadlay ama saxaafadda kula hadlay ugu warbixiyey qorshaha cusub howlgalka cusub oo lagu magacaabo african union transition mission in somali atmis ayaa hawsha kala wareegi doona african union mission in somali iyo amisom waxaana lagu wadaa in inuu markaasi xooga saaro sidii amniga dalka ay ula wareegi lahaayeen ciidamada soomaaliya injirehe bankoli ayaa sheegay in midooda afrika iyo dowladda federaalkaba ay ku heshiyeen qorshaha howlgalka cusub ujeedooyinka laga leeyahay iyo muddada uu socon doono toddobada maaj waxa ay shan iyo tobanka sano ee buuxsimi doonta howlgalka amisom oo wax badan markaasi ka qabtay nabadeynta soomaaliya atimis waxa ay xooga saara doontaa buu yidhi saddex arrin oo kale ah diyaarinta ciidan si fudud u ciritira al-shabaab waasuu hadal ku dhigay iyo xooga la midkaaba nabadeynta dalka iyo in mas-uuliyadda amniga ay la wareegaan ciidamada soomaaliya ayuu yidhi injineer bankoli golaha ammaanka iyo nabadgelyada ee midooda afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa lagu wadaa in ka hor kuwii soddonka bisha maaj ay soo gebagabyaan ammaanka kala wareega ama kala guurka ee amisom ay ugu wareegayaan ama ay ugu wareejinayso atmis howlgalka cusub ayaa la filayaa inuu soo inuu markaasi socdo muddo cayiman dhaqaalihiisana ay bixiyaan midooda yurub iyo qaramada midooda dowladda soomaaliya ayaa doonaysaa inay yeelato go-aana ku aadan qaabka uu u ekaanayo howlgalka cusub wasaaradda arrimaha dibadda ee wasaaradda arrimaha dibadda gaashaandhigga iyo amniga gudaha ee soomaaliya ayaana ka qayb ahaa ammaanka amisom lagu bedelayo atimis kulmo ka dhacay cabdis aba qaahiro iyo muqdisho ayaana lagu soo gebagabayay hanaanka kala guurka sida uu sheegay danjiraha markaasi lagu magacaabo bankoole adoye oo maanta shirjanka qurtid muqdisho la hadlay warbaahinta isagoona qorshahaasi kaba warbixiyey dhinaca kalena kulan dooci boordiiq muqdisho maanta loogu sameeyay allah u naxariistay halgamaa faarax waa cees duule oo ka mid ahaa aasaasayaasha ciidamada xooga dalka ee soomaaliya ee darab ayaa waxaa ka qaybgalay kulankaas madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo marka halkaa ku jeediyey duco iyo sidoo kalentay taariikhda ah marxuumka la unaxariistay
waxgartoo weyn ayaan ahaa mar walba ummaduhu waxa ay ku fiican yihiin dadkoodii hore inay xusaan inay qiimeeyaan kuweenii hore haddaanan qiimeyn kuweena maanta joogana berrina lama qiimeyn doono kuwaasna ma qiimaysmi doono marka dhaqanay noqonaysaa inaan dadku dadkooda qiimeyn adduunyaduna waxay isugu xiran tahay oo iskugu duuban tahay isu haysato waa dadka dadku in ay dadkoodii hore qiimeeyaan waxqabadkoodii wanaaggoodii arkaan laakiin aan bini aadanaan nahay ducfiaan leenahay meel walba inaan ducfigeena mar walba aan la arag ama aan lasoo hormarin laakiin waxaa ducfigeena mar walba ka badan wanaaggeena iyo waxtarkeena iyo waxqabadkeena ka badan faarax waayahaas quruxda badan oo lasoo sheegay iyo dadaalada wadaniyadda iyo daldhiska ay ku jiraan khataraha badan ee naftiisa uu u geliyey ummadda daraaddeed ganacsi uu leeyahay khatarta uma gelayn guriggeena ma ilaashanayno masaalixda ummaddan iyo heybadda iyo sharafta ummaddan ay leedahay ayay ahayd waxa uu khataraha u galayay dadkii dalkan difaaci lahaa uu barbaarinayay uu horkacayay oo maxaa ku raada horseedka oo ugu ahaa marka nin aada iyo aad u qiimi badan oo weyn ayuu ahaa sidoo kalena madaxdeyne horena dadooda qiimi badan ayay ahaayeen dalkan soo maray annaguna waaganaan joognaa wixii aan qaban karno oo wanaag ah oo dadaal ah inaad la nimaadaan laga rabaa oo niyad samaan ah oo aan ugu danaynayn dalka iyo dadka annaga oo u danaynayn ama u hiilinayn annagoo sidaas haddii aan qaldannana ilaahay agtiisa waad garanaysaan waxau ilaahay ka yiri adoo dadaalayo wanaag ku fikirayo haddii qalad kaa dhaco dad qaladka ula kacdo ood ugu talan gashood ku noqdo ku noqota ayaad baatileen marka dhammaanteen aan dadaalno walaalkeen aan ku daysanno iyo raggii asiga lamid ahaaba tallaabooyinkii ficnaa ee dalka ay u qaadeen ee nafti huranimadu ay ku jirtay oo adkaysiga ay ku jirtay oo magaca ummaddan maxaan ku idhahda in mar walba meesha ugu sarraysa la gaarsiiyo ummadaha meelaha kale ay joogaan dhexdooda laga muujiyo intaas ayaa waxay tahay in aada iyo aada u weyn waatii haddana looga sheekeeyey taariikhdiisii iyo markuu dhallinyaraa doorkiisii ahaa magaca soomaalinimada ah iyo magaca soomaalida inuu mar walba kan u koreeyo uu ahaado oo maxaan ku idhahda dadka kale ay soomaalidu mar walba la isku day inay wax dheeraano qof qof marka la yiraane iyo dadaaladeennuna sidaas ayay u xoog badan yihiin waxaan rajaynaynaa si wada jira markaan isku tarnana dadaaladeennu inay sidaa u xoog badnaan doonaan una qurxoonaan doonaan aada iyo aad ayaan mar kale iyo mar kale ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba tacsida iyo tinaayada uga wada wadaageynaa walaalkeenna waxaan leenahaas muxuu ahay allaha u naxariisto ilaahayna dembigiisa ha dhaafo ilaahayna ha ka abaalmariyo wanaagii oo ummadda iyo dalka iyo dadka uu u soo qabtay aada iyo aad ayaa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wasaare magaaladeenii hore boqorkeennii waxa weeye hadduu ilaahay u roon yahay wasiiradii ugu muhiimsanaaye darajoodu eeda ahayd xildhibaanadii labada aqal dadkii saraakiishii sare ee qaranka ka soo shaqaysay iyo kuwa haddaba xelalka haya dadkii ugu darajada sameeyey soomaali ayaa ka soo qayb gashay oo isxilqaan ugu soo qayb gashay waxaan tacsi aan ku tacsibeynayaa qoyskii iyo eheladii waxaan sidoo kale u tacsibeynayaa ciidanka qaranka sida oo uu ka geeriyooday ummadda soomaaliyeed guud ahaanteedna waan uga tacsibeynayaa annagu xaaladan fadhin baan ku jirnaayo iska doorasho ah markaa haddii ay mas-uuliyad darra dhacday waxa weeye waa isaga cudur daaraynaa maadaama xaalad kala guura oo aan miyir badan lahayn lagu jiro laakiinse cano daatay dowladaa la qabtaay waxaan u soo jeedinayaa ra-iisul ku-xigeenka iyo wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirada kale ee meesha jooga maanta oo wasiirada ugu muhiimsanaa ah in annagu waxaan nahay baarlamaan oo xukuumaddeena iyo laanteena fulintoon baan wax u soo jeedinaay in xarumaha ugu muhiimsan gaar ahaan xarumaha danab waxa weeye ee ku yaalla caasimadda lagu magacaabo waxa weeye haldeyda waxa weeye halganaaga aanu maanta u samaynayna baroordiiqda soo jeedintaasaan u soo jeedinayaa laanteena fulinta intaasaan waxa weeye aan maanta codsi naga ah madaxda kalena ay markhaati ka yihiin insha allahu tacaala waa aaminsanahay in aan isugu imaan doono munaasabad kale oo ah yacni daahfurka maaragtay goobtaas loogu magacdalayo halgamaa faarax wacays duule aad iyo aad baad u salaamantihiin sabri imaan allaha naga wada siiyo dadkeena qiimaha lehna aynu mar walba xusuusnaano sidii maanta dad badan ay ugu baraarujiyeen waana ka tacsiilaynayaa in xurmadii iyo maqaamkii uu ummadda soomaaliyeed ku lahaa aanan la marsiinin aad iyo aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu duule waxaan bartay kun sagaal boqol iyo lixdan iyo saddexdii annagoo kolleeja oorfana nala ka keenay isaguna wuu ka yimid masar waan maqli jirnay taariikhda inuu ahaa ninkii tababarkii commandoska u horeeyo masar lagu baranaayay uu ninka labaad ka galay dhammaan wadamadii halkaas kugu yimid faarax wacays dowle commandosti u horeysay oo la asaasay oo tababarka markii dambana masar loogu diri doono buurka xera buurka afasiyooni xerada afasiyooni buurka badda ka sokeeya ayaa waxyaabaha cajiibka uu ka sameeya waxaa ka mid ahay tranjeya meel dhufaysa uu ka qoday oo cagaf lagu qoday markaasa waxaa lagu buuxin jiray uuska iyo dhiigga xoolaha kamaanada lagu qoba halkaasuu ku tababeri jiray askartii kumaandooskeed u horreysay si aynan uga baqin dhiigga iyo wasaqda inay arkaan annaguna meeshaan waardiye ka qaban jiray kadibna markaan aniga ruusiya ka soo noqonnay aan xidigta qaadanaya isagoo kabtan ah guri aan aniga ku degay ayaa waxaa deganaay allaha u naxariistee baxsan isaguna baxsan ugu imaan jiray halkaasuu inta yimaadaan galabtii ku sheekaysan jirna uu nagu waanin jiray wuxuu ahaa nin saraakiisha yar soo barbaariya la sheekaysta aan ka faanin ee soo dhawaysta wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dabeecad wanaagsan karti badan aqoon badan dagaalkii lixdan iyo afartii isaga iyo ciidankii uu tababaray oo commandosta ahaa waxay ahaayeen nimankii ugu dhacay godadka ciidamadii axmaarada ee wakhtigaas dagaalkii oo ku burburin jiray intuusan ciidanka gaarin baraha soo burburin jiray oo kasoo noqon jiray isagaana hogaaminaya markaan uu taliyahayga maxamed aadan uu leeyahay meel buu fadhiistay sargaal la dhihi jiray allaha u naxariistay xuseen farey oo markii horena etoobiya ka soo fakaday iyo asagay ahaayeen waxa la qabtay oo halkaa lagu qabtay oo meeshaa ku degay faarax wacays duule baraha ku yaalla goryocow iyo xuduudda jibuuti lowyacadde ninkii abuuraba ahaa barahaas oo difaaca u sameeyey jiidda ah goraycowl ilaa lowicadde inta u dhaxaysa oo labada xuduudba ah isagaa baraha dhan difaaca soo sameeya isagoo commandosa sanad kastana marbuu datagu soo kormeeri jiray golaha sare intuu ka midka ahaa wuxuu ahaa saraakiishii u deganaa oo aan marna dadka isqaadqaada iyo dadka iskabriye iyo dadka waxayeel aan ahayn dabeecaddiisii weli ku socda saraakiisha dhallinyaradaa soo dhawaysta la sheekaysta aada u dabeecad wanaagsan allaha u naxariisto nin taariikh badan buu lahaa nin dabeecad fiican buu ahaa nin geesi buu ahaa nin dadwad badan buu ahaa sabar iyo iimaan allaha naga siiyo isagana jannadii allah ka waraabiyo intaasaan ku darsan lahaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت آه، maanta waxaan iskugu nimidnay baroordiiqda tacsida allaha u naxariistay halgamaa sare oo taariikhda ah, ummadda soomaaliyeed magac weyn ku lahaa gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed allaha u naxariisto faarax wacays duule oo saddex iyo tobankii bishan ku geeriyooday magaalada jabuuti faarax wacays wuxuu ku dhashay ah, gobolka waqooyi galbeed gaar ahaan gobolka awdal degmada saylac wuxuu waxbarashadiisii ka bilaabay dugsiga hoose ee degmada saylac kadib dugsigiisii dhexe sare wuxuu u wareegay sheekh kadibna waxa uu wareegay oo dugsigiisii sare scholarship uu ku helay oo ku dhammaystay qaahira kadibna wuxuu galay kulliyadda ciidamada commandowsta dalka masar dalka masar faarax allaha u naxariistay wuxuu ahaa ahaa aasaasihii ciidanka commandowsta loo yaqaano soomaaliya danab wuxuu xilal kala duwan oo wuxuu ka soo noqday taliyihii ugu horreeyey ee aasaasihii ciidanka muxuu ahaa danab ee ciidanka gaarkii commandowsta wuxuu ka qayb galay dagaalkii afar iyo lixdankii dowladdii hore ee etoobiya iyo dowladdii soomaaliya dhex maray wuxuu magac weyn iyo taariikh weyn ku sameeyey ciidanka xoogga dalka soomaalida dhexdiisa waxaa kaloo uu ku biiray golihii sare kacaanka kii oo ka mid ahaa aasaasayaashii ama raggii loogu yeedhi jiray s r r c ee maxamed siyaad barre marka dambe madaxweynaha dalka uu ku noqday intii uu ku jiray wuxuu noqday wasiir wuxuu noqday maareeye wakaaladda muuska wuxuu noqday wasiirka shaqada dhallinyarada iyo sboortiga kii sano ee dalka uu ku jiray kacaanku ka telinayena wuxuu ku sameeyey subcad iyo taariikh weyn waxaa kaloo uu qayb libaax ka qaatay halgankii jamhuuriyadda jabuuti ay ku xoroobaysay isaga oo tababarada gaarka ah siin jiray ciidankii markii dambe froga la odhan jiray markii dambena ka qayb noqday ciidamada jamhuuriyadda jabuuti wuxuu qayb libaax ka qaatay halgankii lagula dagaalamay ama dagaalkii ee dhex maray dowladdii hore etoobiya iyo soomaaliya wuxuu ahaa rially marka la sheego halgamaa u soo halgamay shacabkiisa iyo ummadda soomaaliyeed dhammaanteed innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaan maanta halkan ugu samaynay baruurdiiq waxaa ka soo qayb galay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi ra-iisul wasaare ku-xigeen mahdi gudoomiye ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka waxaa kaloo ka soo qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ridwaan waxaa kaloo ka soo qayb galay maxamed cabdi yuusuf oo wasiir iyo xildhibaan hore soo ahaan jira aadan maxamed cali oo wasiiro badan soo qabtay oo rugcadaa hore oo siyaasadeed ahaa waxaa kaloo ka soo qayb galay jenaraal taliyaha ciidanka cirka maxamuud sheekh cali dabla baylot oo ilaa yaraantii ay isyaqaaneen faarax markii ay ciidamada ku soo biireen taariikhdiisa ka sheekeeyey waxaa kaloo ka soo qayb galo taariikhdiisana si fiican uga sheekeeyey jenaraal buud maxamed aadan oo ahaa dhallinyaradii isagu ka soo saaray muxuu ahaa madax u noqday markii ay ciidanka danab aasaaskeedii ka soo mid noqday marka taariikhdiisii iyo inuu ku sifoobay waddani geesii waddan jacayl howlkarnimo daacadnimo ayaa laga sheegay waxaan leenahay samir iyo iimaan allaha naga siiyo dhammaanteen ummadda soomaaliyeed
gabagabada barnaamijka wareegayaan isa soo gaarnay gordhow waxaad maqli doontaan warar kale oo barnaamijka horudhiciisa aad kusoo maqasheen hase yeeshee markaan
fariinta nabadda iyo wada noolaanshaha nabaddu waa iyadoo la sameeyo cadaalad iyo istixgelin
islaamnimadu waxaa ka mid ah in qofka aannu dadku waxba u dhimin nabigeenna moxamede sala allahu calayhi wasallam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi muslimka waa kan muslimiinta kale ay ka nabad galaan afkiisa iyo gacantiisa
nabaddu waa tiirka koowaad ee aadanaha iyo noolo kasta
soo gudbinta farriintan waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka
hagaag saaxiibayaal fiintahaas halkaas ayaan kaga gudbinaa barnaamijka ayaanu kusii soconaynaha markaan haddii aan eegno madaxweynaha ku-xigeenka ah maamulka puntland waa markaasi madaxweyne ku-xigeenka ah maamulka somalilan ayaa deeq lacag waxauu ku wareejiyey maamulka gobolka togdheer si wax lagu qabto dadka abaartu ay saamaysay abaaraha ka jira maamulka somalilan deegaana ka tirsan ayaana si xooliah kusii socda iyadoona maamulka ay dirayaan codsiyo kala duwan iyo baaqiyo caalami ah si loogu gurmo dadka abaaruhu ay saameen haddaba madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo markaas mas-uuliyiinta maamulka togdheer ku wareejiyey deeqdaasi lacagta ayaa kadib warbaahinta la hadlay isaguna faahiyey lacagahaasi iyo sida markaasi dadka loo muhiim ay u yihiin in wax lagu qabto
horta maanta waa maalin weyn maantan halkan aan ku soo beegana runtii gobolkii togdheer waa maalintii isra u micraaj maalin ka qiimo badan ayna jirin nebigeena caleyhi salatu salaam ahaa la dheeliyey marka hore nebigaan ku sallino maalintaa barakaysan awgeed ilaahay shirkeennaa ka dhigo shir khayr qaba islamarkaana ilaahay maartay waxaan ka baryaynaa ilaahay naga soo furto maanta abaartaa isu keentay iyo dhibaatada maaragtay soo jiitantay muddada sanna ku dhow roob-la-aantu dalka heshay ilaah aynu ka baryaynaa waxaan la sox soconnay wax weyn noqon maayo meel ummadda wada gaari maaye gacantiisaan ku dhagaynaa ilahay horta baan qornaa gacantiisa ilahay maaragtay inoo soo dadejiyo waqtigii roobka waa la joogaa saacadduu doono ilahay u lisaa gaala sidee nimankaa adduunyadani cilmiga bartay waxay dee saadaashoodu ma ma fiicna oo waxay bixinayaan saadaal aanu wanaagsanayn laakiinse ilah waxaan ka baryaynaa inuu taaliya inoo aqbalinay ummad islaamaan nahay oo dhibaato maartay maanta ay haysato ilahay horta markii ilahay aan dhammaanteenna inaan ku ducaysanaynaa ducadan aynu badino oo waxaa loo batay sanadahan dambe in xaggii berida ilahay ba la iloobayoo labadii tuulo kasoo hadlaysaaba dowladdii iyo hay-adihii iyo unbaa la odhanayaa sababtaa qur-aan ama surad kastoo ilaahay soo dejiyey waxuu furaa bisinka ayaa furaa horta biskaa dee lagu horeynaya markaa wax kastoo hadal kastoo aynu furanayno iyo baryo kastoo aynu horeyno dee ta ilahay horta aan horeysiino taa markaan ka baxo runtii togdheer runtii ama gobolka togdheer ama maanta aan joogno runtii aad iyo aad baan warbixintiina ugu qanacsanahay anuu dareenka siaad waxu warbixiseen iyo sidii waxaan soo diraynay aad u maamusheen ujeeddada ugu weyna maanta aan ugu soconnaana waxaa weeyaan sidaa saaxiibada sheegeen kow inaan wixii muddada hawshaan ka soo shaqaynaynay ee guddidu jirtay waxaan ka shaqaynaysa uun sidii nafo dadkeenna ayna cid maanta macno la'aan ama qorsho xumo dadkeena horaad inooga dhiban cuntala-aan u baktiyin qorsho baa lagu jira binaadamkuna qorsho la-aan ma dhaqaaqo saddexa bilood aan la magacawnayn saddex bilood baa noo dhammaaday disembar iyo january iyo february maanta waxaan joognaa bishii saddexaad koodeedii saddexdaa bilood saa la sheegay shir iyo qorsho ma ku jirnay iyo qaylo dhaan inaan aan u dirna cid walba oo maaragtay inagu xidhan oo dhibaataasaa jirta waxaa lagala qabto way soo ururtay maanta runtii oo intaana dambaanaan fadhiine haddii anagu niimi weynana gacantaydii waxaan soo dirana waxaan haynaa soo dirana socodka weyna maanta u socnaana waxa weeyaan kow waxaan soo dirana bal sidii loo maamulay iyo dadkii sidii loo gaadhsiiyey inaan ogaano waa kow laba in xaaladdu dee indhahay kusoo aragno aan ku aragno dadkii iyo dunyadii baadiyo biyo wixii halkii xaaladuhu marayaan inaan indhaha kusoo aragnaa yaan yaan u soconnaa runtiina intii aan soo marnay biyo
hagaag saxbiyaal guud ahaana barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraade haddalsana magaalada muqdishona waa naginta